ilaa hadda waxaa la ogyahay waxaa weeye in meel laga leexiyey webiga oo si dhul badan uu u gaadho wadanka etoobiya gudihiisa meel ah in la leexiyo webiga oo dhul badan la gaadhsiiyey laakiin ku talagalku waa jiraa sida uu maaragtay shuruucda caalamiga ahay qabaan biyaha u kala gudba wadamo waa in laga heshiiyaa sida loo wada loo wada isticmaalayo laakiin haddana mar walba inaanu ka wada hadalno dowladda etoobiya sidii aynu biyaha isugu keen gudba aynu u wada isticmaal lahayn dowladda qorsheeda oo ku jirta